heshiisyada waxaa ka mid ah heshiisyadii dhexmaray dowladda soomaalida iyo etoobiya waxaa weeye oo aanaan ogeyn oo lagaga sheekeynayo maaragtay inay furdooyin etoobiya la siiyey oo laga sheekeynayo inay dowladda etoobiya ay samaysanayso ciidan soddon oo kun oo nin ah oo mariin ah ay samaysanayso badna aanay lahayn su-aalaha qaarkooda la isweydiinayana ay tahay in baddaas ayada ah ujeeddadeedu ay tahay soomaaliya waxaanaan waxba ka ogeyn markii la tegey eritrea waxyaabaha la isku raacay oo dowladda eritrea iyo etoobiya iyo soomaaliya ay isku raaceen waxaa kaleeto oo jirta in dabayshii haddana markii waagaa hore socotay dabayl aan ahayn haddana inay socoto oo eritareyaanka ay tageen somalilan oo dowladda jabuuti oo markaa aad moodeysay aragtida hore iyo faceka koowaad inay ahaayeen marginaal ama gees la dhigay in ay soomaaliya kusoo noqotay waxaasoo dhan waxaa weeyaan wax mugdi ku jira oo aanaan ogeyn loona baahan yahay shacabka soomaaliyeedna in loo fasiro baarlamaanka iyo xeeldejinta in loo fasiro dadka soomaalidana ay si cad ay u arkaan marka taas waxaa waaye su-aashaada koobaad su-aasha labaad muddo kororsiga waxaa weeyaan dowladdan waxaa lagu doortay oo ay ku timid inay afartan sannadood oo ay xilka hayaan inayna gaadhsiiyaan hal cod iyo iyo hal qof soo ma garan waxaa muuqanaysa in ilaa iyo had yartaan wax tilaabaa oo laga qaaday in ay timaado in hal cod iyo iyo iyo hal qof ay dhacdo dalkii in la xoreeyaa loo baahnaa lama xoreynin cagsi waxaa waaye dhul badan baa laga baxay oo hadda waxaa waaye ay shabaabku ay qabsadeen muugta marka waxaa weeyaan waxaa annaga noo muuqda markaa walaac ah maadaama qorshuhu uu ahaa in marka la nabadeeyo dalka tirakoob la sameeyo tirakoobkaa marka la sameeyo lagu saleeyo kuraasida imaanaysa markaas ayadoo dalku uu amni yahay dadku ay codkooda ay la baxaan marka ma muuqato marka walaac inaanu walaacno kaasaa keenaysa soo ma garan ayadaana keenaysa in aanan la dhihin hadhowdii afartii sano waxba waan ku keeni weyno one hal qof iyo iyo hal coda laakiin hana loo dheereeyo marka waxaa waaye ballantii ay qaaday dowladdu oo afartii sano ahayd waa inay kasoo baxdo waxaan ka cabsi qabnaa in aanay dhici karin taana waxaa waaye qodobkaaga labaad maqaamka muqdisho wax weyn oo annaga aan keenayna male dastuur kasta iyo axdi kasta oo ilaa carto soo baxay oo kii imbigaati uu ku jiro oo dastuurkan hadda kumeelgaarka uu ku jiro waxaa ku jirta in maqaamka muqdisho laga hadlo marka kuwii kumeelgaarka ahaa waa ka hadli waayeen soo garan kuwaan oo ayaguna ka baxay kumeelgaarkii waxaad moodaa mar alaaliya mar kasta oo laga hadlo maqaamka muqdisho waxa ay noqon doonto ya oo dadku ayagoo heshiisku ah ay noqon doonto maqaamka maqaamka muqdisho inaad moodo in laga cararahayo mugta oo aan la ogolayn ama haddii kaleeto ayna ahayn haddii laga hadlo caburis u jiro marka su-aashaada saddexaadna